wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee maamul goboleedka jubbaland mudane axmed cabdirasaaq maxamed oo uu wehlinayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland mudane maxamed ibraahim ogle ayaa magaalada kismaayo ka furay aqoon kororsi ku saabsan hanaanka maamulka iyo maareynta maaliyadda kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gado iyo wakiilada wasaaradda maaliyadda ee qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi aqoon kororsigan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee jubbaland xisaabiyaha guud ee jubbaland guddoomiyaasha degmooyinka buurdhuubo iyo beled xaawo qaar ka mid ah wakiilada wasaaradda maaliyadda ee gobolka gado iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jubbaland nuur cumar shaale ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon kororsigan tababar socon doona muddo toddoba beri ama hal isbuuc ah kaasoo loo qabanayo howlwadeyno wasaaradda maaliyadda ee ka yimid gobolada jubbaland khaasatan gobolka gedo howlwadeynadan wasaaradda maaliyadda ee degmooyinka beled xaawo iyo buurdhuubo ayaa halkan u yimid aqoon kororsi ku saabsan daabaqidda hanaanka maaliyadda iyo qaabkay uga shaqeyn lahaayeen maaliyadda si waafaqsan sharciyada iyo nidaamka wasaaradda maaliyadda ay ku shaqeyso kulankan ayaa waxaa inta badan looga faalloon doonaa ama lagu tababari doonaa kordhinta aqoontooda ku saabsan isticmaalidda sistemyada maaliyadeed ee aan isticmaalno iyo sidoo kaleeto shuruucaha maaratay habka maareynta maaliyadda bulshada loo yaqaano b f m actiga loo yaqaano ayaa macnaha lagu tababari doonaa sida guud barnaamijkaas wuxuu daaran yahay daadejinta hanaanka maaliyadeed taasoo ay wasaaraddu ogol leedahay mideynta dakhliga soo gala dowladda jubbaland horaan sidan oo kale dowladda jubbaland waxay mideyntan ay ka bilowday degmada dhobley kaasoo hadda si wanaagsan u shaqeeya si fiicanna macnaha u howlgalay sidoo kaleeto waxaa haddana macnaha ku xiga degmada beled xaawo iyo degmada buurdhuubo iyadoo aan rajeynayna insha allah ilaah haduu yihahdo dhammaan degmooyinka in ay hanaan midaysan ay macnaha ku maamulaan hanaanka canshuurta taasoo dhammaan laga wada maamuli doono hanaanka maaliyadeed ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda jubbaland aqoon kororsigan ayaa diiradda saarayay barashada habka maareynta maaliyadda si hufan taas oo qeyb ka ah qorshaha lagu mideynayo dakhliga jubbaland oo ay wasaaraddu wado